Gabdhahan oo isugu jira gabdho dhameeya jaamacadaha oo wax bartay iyo kuwa aqoon u leh xallinta khilaafaadka ayaa uga faa'iideeyay bishan dhexdeeda inay baraan afartan haween ah oo laga soo xulay xaafadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii ay sameeyeen sahan ah in loo baahan yahay inay haweenka door ku lahaadaan xallinta khilaafaadka ka dhaca guryahooda iyo tan dariska maryan cabdulla xasan oo ka shaqeysa tacadiyada haweenka lagula kaco qeybna ka ahayd gabdhihii keenay fikirkan ayaa reediyo isnahay u sheegtay waxaa ku dhaliyey inay soo saaraan haweenka qeyb qaata xalinta khilaafaadka dhaca
waxaan samaynay markaa afar maalmood ayaan u qoondaynay oo weliba xataa tijaabo aheeday baahi ma loo qabaa haweenku in ay qeyb ka noqdaan xalka xalinta khilaafaadka oo geedkii ka muuqdaan oo goladii ka muuqdaan oo goob kasta oo wax lagu xalinaayo inay ka muuqdaan waxaa soo baxday haa qaabkee ayaa haddana la isweydiiyey yaa mudan haddana la isweydiiyey waxaasoo dhan marka waxaan ku falaqaynay afar maalmood oo aan gabdhuhu ka tababaraynay xalinta khilaafaadka qaabka wax loo xaliyo meesha laga galo khilaafka inta ugu qeybsamo doorka ee iyagu ka qaadan karaan qofka wax xalinayo ee dhexdhexaad noqonayo waxyaabaha looga baahan yahay waxaasoo dhan ayaan uga hadlaynay afartii maalmood oo isla joogtay waxaan samaynay marka haweenka nasiibka u yeeshay ee yacni ka qeyb qaatay afartaasi maalinood hadkeen ku keeni karnaa ma degmooyinkaan ka keenaa ma tuulooyinkaan ka keenaa ile meelaha laysku haysto laysku khilaafayo tuulooyinkaa ka mida degmooyinkaa ka mida magaalada joogno beledweyneha ka mida waxaa markaa isla garanay aniga kooxdii kale in afarta xaafadood ay magaalada ka kooban tahay laga keeno min toban haween waa waa waa tijaabo bilaaba ahayd tobankaas haween oo xaafad waliba ka socoto in marka hore bal ayugu xaafadihii isbartaan loo sheegay ujeedka layskugu keenay afartanka haweene waxa laga rabo waxa iyagu u baahan yihiin intaa kadib ayagu ay sameeyaan guruubyo ay samaystaan oo xaafad weliba maalin intay ku wareegaan fariimihii iyo cashirkii la baray waxyaabihii ay faa'iidaysteen xaafad weliba maalin ay sii faa'iideeyaan marka yacni waxa nagu dhaliyay waxay ahaaday dhibaato jirto taagan ama baahi loo qaba in haweenku ay qayb ka noqdaan xalka xalinta khilaafaadka maryan ayaa sidoo kale sheegtay inay haweenka muhiim u yihiin xaaladaha khilaaf xalinta maadaama ay wax kasta hoos imaanayaan oo ay hooyadu dhali karto afar qabiil oo isdiidan haddana iyadu isu keentay hooyada ma lahan qabiil waana xarigga bulshada isku haya sida ay sheegtay maryan magaalada hadda aan joogno tusaale hadduu dagaal ka dhaco aniga xaafad ka mid ahaan deganahay magaalada saddexda kale xaafadood hadduu maanta khilaaf ka dhaco ama dagaal ka dhaco ay xabado iyo bilowdaan way isaameynaysaani caruurtiay saameynaysaa wax walbo noloshii ku saabsan ayay saameynaysaa labada qabaa'il ee isdagaalaysa ama labada qole is haysatay keligood saameyn kuma yeelanaysa laakiin bulshadii kale deegaankii kula nooleed ayay saameyn ku yeelanaysaa sidaas daraaddeed maadaama odagu isaga haddii uu leesqabsado ama wax xallaabaan isaga uu qoraga qaato dagaalka jiida hore tago qayliyo wiilka dhalinyaradaas sidoo kale u sameeyo caruurtii iyo gurigii iyo dadkii kale iyo familkii kale waxaa la welwelaya sooma maqlen ragga hala bixiyo yani dumarkii caruurtii yaryar aharaay mararka qaar markaan fiirino dagaalada qaar markaan fiirino waxaa lagu leeyahay ragga hasii baxaano way a raggii loo bixina dumarkiina caruurtii loo reebaya waxaa lagu leeya waa barmageydo lama dilo lama yeelo laakiin waktiga hadda joogno lama kala reebo sidaas laaligeed maadaama uu raggii nafbuubsanayo waxaa wax dilayin asaga yaa qeybtii kalena ay nafbuubsanayso brobleemkan kale iyo gurigii caruurtiina ee hooyadii ku harayso saas la-aligeed ayay qeyb uga noqon kartaa inay joojiso ama ay ka qeyb qaadato xalka khilaafka lagu xalinayo nabadoonku waa nabadoon iyadana waa nabadoon guriga uu ka dhexeeya waa run mas-uula laga yahay laakiin dalkan iyo dadkan nabadoon keligiisa looma xil saarin hooyada naftirkeeda mas-uul baa ka saaran deganaanshaha degaanka ay ku nooshahay iyo dadka ay la nooshahay inay xal u hesho waxayna intaasi ku dartay inay arrintan ka bilaabeen magaalada beledweyne oo ay muddo afar maalmooda siinayeen tababar ku saabsan sida loo xaliyo khilaafyada ka jira magaalada beledweyne iyadoo laga bilaabayo guryahooda iyo deriska una sii gudbin doonaan tuulooyinka balse marka hore la ogaado sida ay wax u jiraan iyagoo doorkooda ka qaadan doono